wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hiirshabelle ayaa degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ku qabatay kulan ku saabsan isku xirka hal abuurka dhallinyarada iyo dowladaha hoose iyadoo kaashanaysa hay-adda f c a oo ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya arrimaha dowladaha hoose kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dhallinyarada qaybahooda kala duwan ururka haweenka degmada warsheekh agaasimaha arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid a dhallinyarada ka faa'iidaysatay tababaro ay bixinaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hiirshabelle iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka degmada warsheekh magacaygu waa cabdulaahi aweys waxaan ka mid ahaa dadkii dhallinyarada ahaa ee tababarka u socday maalmahani tababarka waxa uu ku saabsanaa maxay tahay waxbarashada madaniga ah sidee dhallinyaradu u qayb qaadan karaan dhismaha ee deegaanka ka dhallinyarahaan anigu ku hadli doonaa afka dhallinyarada degmada warshiiq waxyaabaha aan ugu qayb qaadan karno dhismaha deegaanka waxaa ka mid ah inaan samayno wax kasta oo degmada u baahan yahay ha noqoto maaragtay meeshii ay ka imaan lahayd xagga dhaqaalaha ha noqoto inaan dhisno dhalinyaro kuwaas oo bulshada iskugu keena si ay u wacyigeliyaan
waxaan rajeynayaa inaad ka tababarka oo maalmahan nila siinayay dhalinyarada waxaan jeclahay inaad ka faa-iideysateen maalmahan tababaradii aa qaadateen waxaan idinka rabnaaya hadii ilaahay ka raali noqdo inaad tababarkaasi nila tababaray aada noqotaan dad tababar la siiyey aan iloominaha oo maanta keliya ku ekaan doogin inkastoo dhalinyarada wax walba ay u baahan yihiin anaa usii dhameertiraaya dhalinyarada haddii ilaahay ka raal noqdo jiilka hadda cusub dadka na bedeli doono mustaqbalka waaye waxaan rabaa dhalinyarada inay garab buuxaan helaan ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xidhay gudoomiyaha degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed xasan mataan isagoona u mahad celiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda f c a oo mudnaanta siinaysa dhallinyarada ku nool degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe
wixii niila sharxay barnaamijkii aad barateen waxaa niila rabaa inaad dadkiina aad gaarsiisaan oo dadkii degmada oo idinka idinku sinaanin dadka aad u gudbisaan dadka aad la wadaagtaan degmadan idinkaa dadgeer ah idinkaana madaxdeer ah idinkaana dadka ay ku tashanayso maanta iyo beriba idinka waay haddii aadan isbedelkiina aadan ka shaqaynayna isbedel ma imaanayo adduunyada hadda waxay horumara lagu socdaa dowladiska soomaaliyana aada u wanaagsan yahay dalkuna federaalism uu qaatay federaalna nin kasta gurigiisa wuxuu ku qabto oo ku quruxsado ayuu leeyahay maahane deriska waxay qabsadaan waxba lagaama siinaayo waxna kaama soo gaarayaan sidaas darteed ayaa isteedyada loo sameeyey degmooyinka dowlada hoose loogu sameeyey gurigaaga qurxintiisa adaa lagaa rabaa maamul hadday tahay iyo haddii wax kasta tahay haddii aadan gurigaaga laakiin quruxsan dadka deriskaaga gurigooda quruxsan martee au noqonaysaa hal maalinayna kaynaan maalmaha kale waad ka soo laaban doontaa marka waxaan rabnaa warshiq maadaama degmo taariikhi ee qadiimi ay tahay degmo diimeed ay tahay degmo ganacsi ay tahay degmo dalxiis ay tahay waxaan rabnaa waxaasoo dhan inaan ka faa'iidaysano aadaa u mahadsantihiin waa idin mahad celinaa shaqada aad u joogtaan